odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellada hoose ayaa maanta ka warramay heshiiskii ay turkiga ku gaareen xasan sheekh iyo abiy axmed kaasoo etoobiya loogu oggolaaday badda soomaaliya haddaba waxaa hadli doona suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka suldaan aadan tifow xasan suldaan maxamed cabdulqaadir iyo suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin awalan waxaan si aad iyo aad iyo aad aan ugu xunnahay maxayd heshiiskan xaaraanta ah oo maxaan ku dhahayay xasan garguurte uu hadda la galay qolyahan xabashida etoobiya ninkan abiy axmed iyo maxaan ku dhahaye ninkan kale dayib ordigan marka oo maxaan heshiiskaasu isaga la galay waa heshiis mid horeba u jiray oo maxay horeyna u caddaa oona la ogaa waxyaabaha ay ku biyo shuban doonto xasan garguurte iyo muuse biixi iyo maxaan ku dhahay ismaaciil cumar geele awalba waxay heshiis ku wada ahaayeen bixinta dhulkan maxaan ku dhahay ee badda soomaaliya iyo dhulkaba laakiin hadda micnaha xasan gargurte wuxuu u qaylinayay ayaa waxay ahayd heshiiskii oo u dhexeeyey ayaa waxaa kaga hormaray muuse biixi oo maxaan ku dhahay intaas ayuu u qaylinayey mar walbana ummadda wuxuu u sheegayay been aanan soconaynin oo ah maanta taako dhulka soomaaliya ka mid ah maxaan ku dhahaye maxay kama gorgortamayno mana oggolaanayno ee xabashida etoobiyana uma oggolin mana wada fariisan karno isagoo macnaha ku raali ku ah maxaan ku dhahaye isagoo wata sheeganaya bixintii muuse biixi uu bixiyey badda soomaaliya oo dhahayo waxaas waxba kama jiraan waaye ma oggolaanayno taaka dhulka soomaaliya ka mid ah etoobiya ma qaadan doonto colaad baa naga dhexayso ma wada hadli doonno ayagoo sheeg ayadoo sheeganayso inay macnaha maanta dhulka soomaaliya ama baddeeda wax ku leh ama wax ka qaadanayso waddankeennana ha inooga baxdo intaas ku hadaaqaaye haddana maxaa dhacday inuu asaga saxiix aan shuruud lahayn badda soomaaliya inuu bixiyo kow ciidamadii maxay ahayd maanta namale nalama joogayaan ha naga tagaanoo waddanka uu dhahaye inuu maanta si shuruud la'aan oo waddanka ay macnaha maxayd u saxiixay inay joogaan awalba wuxuu ahaa ninkan ninkii bixiyey dhul soomaali ay leedahay iyo dad soomaaliyeed oo reer jigjiga maxnaa maanta ku dhahay dadkan waa oo iyagoo soomaali la wada ogyahay maanta maxay ahayd dowladdii calmaaniga oo maxamed siyaad intaas u dagaalamaysay waddaniyad oo maanta dadkaas inay xurayso ama dalkaas etoobiya ka qabato raadinaysay hadda asaga wuxuu ku tilmaamay isagoo sheeganaya madaxweyne soomaaliya inuu yahay dhulkaas inuu yahay dhul etoobiya dadka meesha joogoo soomaaliyeedna ay yihiin dad etoobiyaan ah marka waa nin waddanka gatay awalna maxna wuxuu u dhiirnaa dhulkan inuu bixiyo hore kii jigjiga etoobiya leh dhahay waddanka gatay oo ilaa ay hadda xabaalihii ummadda muslimka soomaaliyeed xabaalaha ka wada saaray habeen iyo maalinne dadka muslimiinta reer banaadir idaacadaha ka qaylinayo guryahoodii habeen sagaal saac inuu makacagfiyo u geeyo ka burburinayo ka barakicinayo ninkaas waa nin waddanka soomaaliya xaraash u ah ummadda muslimka ee soomaaliyeed waa inay ka dhiidhisaa oo macnaha ka dhaqaaq ka samaysaa heshiiska u galay muuse biixi inaan ka dagaalanno inaan macnaha waddankeenna maxay maanta xabashida etoobiya inayna soo geli karin raallina aanan ugu hayn inaan geeri ka xigno etoobiya inuu waddankeena joogo marka waxaan leeyahay ninkaa abiy axmed ah haddii maanta soomaali waxay dhahday haddee hawadaada kuu been sheegtay tabartaada ayaa kuu run sheegi doonto waa gartay markan aan soo dhaweeyo suldaan aadan difow cilmi sudaanka beesha xabaadla ee degta koonfurta soomaaliya suldaan marka hore kusoo dhawo warbaahinta islamiya alfurqaan guud ahaan maanta waa fadhisiina daadtiina salaadiinta gobolkan sidee u aragtiin heshiiskan aragtidaada iyo wax kaga baxay iyo farqiga u dhexeeya xasan sheekh hadalkii uu dhahayey iyo maanta iyo sidii hore u sheegaba sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere abeen afhayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismiillaahi raxmaani raxiim waa ku dhowahay waadna ku mahadsantihiin wakhtiga qaaliga aad horeysaan insha allahu tacaalaa markaan u galo heshiiska xasan sheekh oo galay horta sideedaba heshiiskan hadda la sheegaa ma ahan mid saakeen la galay ma ahan heshiiskan runtii annaga waxaa noo sheegay oo warbixintaas horena ugu dhegeysanay oon ka warqabnay waana sugaynayoo afhayeenka xarakada shucuul mujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa warbixintaasna siiyey oo aan ogeyn dhammaanteenna waa filaynay wakhtiga ayaa hadda noqday in heshiiskaas ou jirana waa iska ogey oo asagaaba yidhiba waddada xagga idinkama jirtee halkaana idinka jirtaa halkan soo mara kollay meeshii uu sheegay way soo mareen ulajeed kalena ma lahayne lacag buu doonayey wixii uu doonayana waa la siiyey wixii laga rabayna waa laga fushaday shalayba markuu qaylinaya waa kii lahaay waaye taaka ka mid ah lama bixin karo qof bani aadan ma bixin karo asagaa lahaay haddana waa bani aadamkii asagaa bixiyey haddana horta alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsanoo ilaahay baa fashilay sideedana ilaahay baa uun awooddiisa iyo ciidankiisa ayaa waddanka ku sugan biidni illaahi tacaalaa waxaasuna inaysan fulayn biidni illaahi tacaalaa waa rajaynaynaa boqolkiiba boqol haddii ilaahay ogolaado maxaa yeelay xasan wuxuuna dadkan soomaaliyeed kula dhaqmin ma jiraan waad ogtihiin hablihii soomaaliyeed ayuu iibsaday oo uu sacuudi iyo meelo daran u waday waad ogtihiin mar labaad qubuurihii dadkii aakharo ayuu ugu daba tegey dadkii aakharadiiyou gatay oo haddana qabrigoodiiyo haddana laga gatay mar kalena haddana dhulkii ayaga laga kiciyey ayaa haddana lasii gatay saakayna baddi ay taagan tahay marka biidni illaahi tacaalaa rag ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ou sugay ayaa arriga ku sugan insha allahu tacaala heshiiskaas la sheegaana asagana intiisa iska qaato ciddii sidayna kulley insha allahu tacaalaa inay ka shallaynayso waa insha allah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay wayna shallayn doonaan biidni illaahi tacaalaa taasu horta taasaan ugu gudbaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa etoobiya waa la wada og yahay waxa ay bakool ka samaysay waa la og yahay dhibaatada walaalaheen ay ku dhigeen oo aan arkayno nin kastaa markhaati ka ah walaalayaalow etoobiya waxay wax ku leedahay iska dhicin xabashi xabashi waxay wax ku leedahay iska dhicin xabashi aan iska dhicinno annaga waxaan diyaar u nahay biidni illaahi tacaalaa insha allahu tacaalaa naftaan xuntaa intay nugu jirto biidni illaahi tacaalaa inaan u dhimanno etoobiya aan ku shahiidno annaga diyaaraan unahay haddii ilaahay ogolaado naftan ilaahay subxaanahu watacaala asagaa na geliyey haddana asagaan kii iibsanaynaa ilaahay idinkii etoobiyana biidni illaahi tacaalaa intay tarena halka soo marido bad ay wax ka qaado biidni illaahi tacaalaa ma dhici doonta ilaahay baan u kaashanaynaa insha allahu tacaalaa awooddeenna ma ahan ilaahay baa loo kaashanaa insha allah allihii subxaanahu watacaala shalay jebiyey waa joogaa raggii shalay sabab ilaahay ugu dhigayna weli ma aysan dhammaanin way joogaan biidni illaahi tacaalaa wayna jabi doonaan ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaa intay goori goor tahay ha layska gaaro xabashi xabashi aan iska qabanno xabashi iska dhicin ee wax ku leedahay intaasaan kulle warkaygu kusoo kooba assalamu calaykum warxmatullahi barakaatu sidoo kale markan aan u dhiibo mikrofonka suldaanka guud ee beesha tunne suldaan maxamed cabdiqaadir bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd jazaakum allahu khayr idaacadda alfurqaan jaanis iyo fursadda aad siisaan aad iyo aad baan idinkaga mahadinaya waxaan idin leeyahay miisaankan xasanaadkan allah idin saaro markaan u gudbo barnaamijkan oo xasan murtad uu badda ku saxeixay oo looga horreeyey muusabixi uga horreeyey dadka saasay u haystaan laakiin isaga iyo muusabixi xasan sheekh maxamuud iyo muusabixi iyo nin kale ismaaciil cumar geelle xilligii jabuuti waa isku ogaayeen qorshaha jabuuti loo fadhiistay wax kale ma ahayn marka markii meeshii warkaas laysku soo qaaday kadib abiy axmed waxaa u sahlanaatay inuu muuse biixi barnaamijkaas uu ka saxiixdo oo dhaqaale yar uu ku siiyo tii xasan sheekh maxamuud waad la cuslaatay marka warkaasna waxaad ka dareemi kartaa xasan sheekh maxamuud markii uu shirki jaraa'id qabtay oo ummadda isugu yeeray kadib oo dhul laguma heshiin karo taaka dhula ma bixinayno dhul laguma heshiin karo babbababba uu lahaa ra'yul caamka unbuu iska gedayey iyo soomaalida dib ha kuu doortaanu islahaa laakiin qorshihiis waxay ahayd intaas inka badanba hore uu dhiibey dekado badanuu dhiibey badda waa dhiibey berriguu dhiibey wax walbuu dhiibey haddana hadalladiisii isagaa isburinaayaba wuxuu yidhi annaga etoobiya dhul uma diidanin laakiin waxay martuu yidhi waddo saxa ma marina waddada saxda ha soo marto macnaha aniga ha isoo marto anaa bad u saxiixaya waxayga ha isiisa unbay ka ahayd haddana turkiga wuxuu dhoodhoobaba barnaamijkii waa isu keenay xasan sheekh maxamuud wixii uu rabay markii loo fuliyey baddiina waa dhiibay oo waxaan kalaba hu haadan kulli maaweelo ummadda lagu seexinayo waaye marka xasan sheeh maxamuud warkiisu looma fadhiyo bad maahana dadka noolnool inuu gatuu rabaa oo nin hadda casxaan noogu maqan ma aha marka ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah waxaa laga rabaa inay iska dulqaadaan xasan murtad iyo murtadiinta iyo dulligaas inay iska dulqaadaan hadday isku dulqaadi waayaan hadda boorsamiinda waa arkeen marka waxaa la rabaa inaan iska dhicinno aan ka dagaalanno annaga haddaan nahay salaadiinta gobolka shabeellada hoose barnaamijkaas waa cambaaraynaynaa waa ka soo horjeednaa waana ka dagaalamaynaa mana yeelayno mana yeeli doonno markan aan soo dhaweeyo suldaanka beesha bargadir suldaan cabdulaahi maxamed abdidoon waxaan u malaynahayaa wax badanna idaacadaha waa ka maqalnay dad aqoon-yahameyne oo faaqidaadda jimcaha ama si gaara si kala duwan uga hadlana waa maqlaynay saxiixa oo la sheegay in abii iyo ay galeen xasan sheekh waa wuxuu xasan muddo badan barraadinaya inuu galo isagoo ka masayrsan heshiiskii kan ka horreeyey ee ogala muuse biixi uuna jeclaa asaga in lala galo marka tii uu jeclaay ayuu maanta sameeyey intaasaan leeyahay haddaan u gudbo dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon wixii weligood la gudboonaa jiray dhulkooda ayagaa iskale diintooda ayagaa le waxayna u jeedaan maanta dulmi cad in lagu soo galay oo maanta lagu qaybinahayo waxay u jeedaan dad wax magarata ah oo cumula shisheeye ahi inay maanta ay ka faa'iidaysanayaan ummadda khayraadkeedii siay cadow gacanta ugu geliyaan taasooy ku xogto in dadnimadeeda iyo diinkeedana ay wareejiyaan laakiin insha allah bikariim ma dhici doonto dadka soomaaliyeed waa dad qiimo badan shakhsi ahaan iyo jamac ahaanba loo yaqaano soomaalida haddana baraarug diimeed ou galay marka waxaan isleeyahay arrintaasu ma afliixi doonto insha allah bikariim sababtoo ah dadku aad bay u soo jeedaan wax badanna way ka ogyihiin xasan sheikh maandaaba ay fahmeen inuu ku fashilmay maslaxa siyaasadeed ee dowladdiisii taagta darrayd intaasaan ka dhihi lahay heshiiska waa gartay suldaan waxaan ognahay in abwaan aad tahay nin gabya ah dareenkaaga ama shucuurkaaga maxaad ku cabiraysaa maxaad kaga soo horjeedaa in heshiiskan xaaraan tahay baddan lagu siiyo etoobiya
walaani horta shucuurkaygu aad buu u kacsan yahay fursadduna way iska gaaban tahay laakiin dadka soomaaliyeed waxay og yihiin qof kasta oo qiira lihi haddii ay qiiri qabato inuu wax cabiri karo marka cabir yaroo gaaban haddaan ka bixiyo xasan sheekh horta waxaad og tihiin sidiisa waxyaabaha uu samaynayo oo tirada badan oo isbaraambarka iyo hadalladiisa isgafgafsan iyo taaka dhula lama bixin karo waddanka iyo anaa bixinaayo iyo waxaasoo dhan markii aad fiiriso fikrad baa aad ka qaadanaysaa xasan horta asalkiisa waxa uu yahay iyo dadnimadiisa si guudna soomaalidu inay kacdo oy wax fahanto waa in loo sheego aniga waxaan dhihi lahay markaan fiiriyey soomaaliya waxaa fadhiya gaalo iyo hub iyo dowlado shisheeye iyo waxa ay doonahayaan iyo siday u sacayinayso dowladda xasan sheekh inay waxaasoo dhan ay ku wareejido khayraadka ummadda tix yar ayaan rabaa inaan ka iraa waxaana leeyahay soomaaliya waxaa gaal fadhiya guuto iyo ciidan hay-ada gargaar sheegta oo ummadda gaaleeya maraakiibta guuraysa ee badaha gooshaysa diyaaradaha guuxaaya ee gama la siin waayey saaxiib gargaariya ma nihin gacal walaalaaye ummadii hay waxgaro wakhtigu waa gabawsadaye xeebihii la geday dalkiina waa la gaasiraye geesaha waxaa naga fadhiya gaal saliibiye heeryadu gumaystihii horaana laku gaadaaye go'aammada garguurtiya abii geeri baa xigiye inta gabarnooshaha dalkan hugamci maysaane adinkoo gaboodila dhowaan goondhar waa tegiye shacabkii gadoodaa dhaqsow liminta gaaraaye u guntada dagaal iyo jahaad loo guntiyaxayti guutooyinkaan diray haddaan xamar la gaarsiinin dekadda iyo garoonkii haddii xalana gaafmeerin kaabuul gaddeedii haddaan goor uu laga guurin diyaarada gammaamudan haddaan guudka laga raacin gaal iyo ninkii wada haddaan laga gol roonaanin gooray ahaataba haddaan gogosha loo laabin godobteenna kii galay haddaan golo la soo taagin qof kastoo gabood falay haddaan gooni loo beegsan garwadaha gumaystaha haddaan seeta lagu gaabin haddaan gacanku rimiskii la weyn kuwii gargaarayey gardaduub haddaan loo xirxirin maamul goboleedyo haddaan ina garguurtiyo shantaba madaxa loo gaabin baarlamaanka gaamuray haddaan qaraxyo loo geysan haddaan ganacyo weyntii hirdada guduri loo loogin haddaan gaalmadoobaya xamsaba gowrac lagu duugin hoteelada haddaan loogu gelin dhiigna gobolaynin kuwii gaarka hayay haddaan haraam cadguulaabin gurmadka yimaadaba haddaan gumac la leefsiinin gorgoryana siya macagusii goobta lagu laynin guuraha habeenkii haddaan danab la soo gaabin gaashaanlayaashii haddaan geeri loo timinin sidii goosan weergalay haddaan duurka laga goobin sidii doo- sidii goosan weergalay haddaan duurka laga goobin gobolladii la kala jaray haddaan la isku soo guurin goobaha waxbarashada haddaan diin la gaadhsiinin gardaduurka shacab loo gunxiray xarigga loo geynin towxiidka raayaan garsuray goobta laga taagan insha allah bikariim saasna waa rajaynaa